بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo afar iyo soddonaad ee suuratu lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda laba boqol iyo konton iyo laba ee isla suuradda baqara allah waxa u ihi subxaanah wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashraa فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحكت المامي عدة المتوفى عنها زوجها وجواز التعريض لها دون التصريح بالخطبة waxaa allah kaga warramay aayaadkan haweenkii laga dhintay ciddada ay tirsanayaan iyo waxa weeyi inay bannaan tahay xaaladda ay ciddada ku jiraan in arrinkii guurka loo sarbeebo iyadoon loo sarayn waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka ka dambeeya uu ku tilmaamay xuquuqu lmutallaqa qabla adukhuuli wa qabla tasmiya haweenkii la furay iyadoon la taaban meherna aan loo magacaabin xuquuqda ay yeelanayaan laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariidah wamaticuuhuna calى اlmuusici qadaruhu wacalى اlmuqtiri qadaruhu mataaca bاlmacruuf waxaa kaloo aayaadka ku sugan almuxaafadatu cala asalawaat xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu mar labaad aayaadka ku soo celiyey bacdu axkaami almutawafaa canha zawjuha والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج dabeed allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadka ka dambeeya dikru xaali xaali ummatin saabiqa ummad hore oo reer bani israa'iil ka mid ah axwaashoodii ay soo mareen iyo arrimahay ku dhaceen wax ka mid ah alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu huma axyaahum ilaa aakhiri alaayaat kadib alla waxa uu tilmaamay wujuubu ljihaadi fii sabiili illah waajibnimada ilaahay dartii in loo dagaalamo waqaatiluu fii sabiili اllahi waclamuu ana allaha samiicun caliim dabeed allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadka ka dambeeya dikru xaali xaali ummatin saabiqa ummad hore oo reer bani israa'iil ka mid ah axwaashoodii ay soo mareen iyo arrimahay ku dhaceen wax ka mid ah alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu huma axyaahum ilaa aakhiri alaayaat kadib alla waxa uu tilmaamay wujuubu ljihaadi fii sabiili illah waajibnimada ilaahay dartii in loo dagaalamo waqaatiluu fii sabiili illahi waclamuu ana allaha samiicun caliim kadib ilaahay waxa uu tilmaamay bacdu qasasi bani israa'iil alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahu mubcah lana malika nuqaatil fii sabiili اllah qaala hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu anlaa tuqaatiluu ilaa aakhiri alaayaat allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ka tegaya yatarabbasna waxay sugayaan oo bianfusihinna nafahooda ay la sugayaan arbacata ashhurin bilaa afara iyo wa cashara toban ayaa ay nafahooda la sugayaan oo ay ciddo tirsanayaan oo ciddadoodu ay ku eg tahay yatarabbasnana sida in badan bay nagu soo noqnoqoto waa khabarun yuraadu bihi nnahyu oo ay liyatarabbasna ha sugeen weeyi waxaa kaloo bannaan mawsuulka in loo soo qadaro mudaaf mubtada noqda si xagga dambe jumlada dambe khabar u dhacdo oo macnuhu markaa waxa uu noqonayaa waaladiina wa aswaaju ladiina kuwii haweenkoodu kuwaasoo yutawafawna la oofsanayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin macnaha dhimanayaa loo jeedaa tawafiga oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ka tegaya hee yatarabbasna waxay sugayaan kuwaasi bianfusihinna waa haweenkaase yatarabbasna haweenkaasi waxay sugayaan oo bianfusihinna nafahooda ay la sugayaan arbacata ashhurin bila afar ah iyo wa cashra toban habeen marka ciddadoodu waa afartaa bilood iyo tobankaas tawafiga iyo dhimashadana mar ilaahay baa loo tiiriyaa allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtihaa ilaah baa oofsada nafaha xilliga dhimashadeeda mar waxaa loo tiiriyaa malaga la yidhaha malakulmowt ee loo wakiishay inuu nafaha addoommada ka qabto oo allah waxa uhi qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum marna waxaa loo tiiriyaa guud ahaan malaa'igta si caam ah malakulmowdka iyo malaa'igta kale ee kalkaaliyayaashiisa ah sida aayaddii kale alla uu ku tilmaamay tawafathu rusulunaa wahum laa yufarituun saddexda qaabba waxaa loo kulminayaa horta marka ugu horreysa xaqiiqa ahaan cidda wax dilaysa ama oofsanaysaa waa rabbi waayo nafta waxaa lagu qabanayaa waa biamri illaahi wa idnih markaa sidaasaa loo yidhi allaahu yatawafa alanfus malakulmowdkana waxaa loogu tiiriyey waayo cidda la mubaasharoonaysa ee si toosa nafta addoonka uga soo qabanaysa waa isaga ee loo igmadee alla u diree uu amray sidaasaa loo yidhi qul yatawafaakum malakulmowt malaa'igta kalena waxaa loogu tiiriyey tawafathu rusulunaa waayo ama waa kalkaaliyayaashiisiiyo way ka gacan siinayaan ama nafta markuu soo qabto waa kuwa uu dhiibayo malaa'igta raxmadda ama malaa'igta cadaabka marka maadaama iyaga uu sii dhiibayo saasaa loogu nisbeeyey allah waxa u yihi fa idaa balagna afartaa bilood iyo tobankaa habeen bay haweenkii laga dhintay ciddo tirsanayaan waa kuwii aan uurka lahayn iyagu kuwa uurka lihi wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna horaynu usoo sheegnay sawaءan kaanat muطallaqatan aw mutawafaa canha zawjuha faidaa balagna haweenkii laga dhintay marka ay gaadhaan ajalahunna muddadoodii ciddadeedu ciddadooda loo asteeyey loo qoondeeyey markay gaadhaan ee macnaha ay dhammaystaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin awliyaau lumuurkiyow oo khitaabka calaykum waa alwliyaa waa raggii haweenka taladoodiiyo wilaayadooda hayay ee iyagu mas-uulka ka ahaa ee guurinayey marka alla waxa uu yihi faidaa balagna ajalahunna haweenkii markay muddadii ciddadooda gaadhaan ee dhammaystaan falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin raggii mas-uulka ka ahaayow fii maa kii dembi idinkama saara facalna ay haweenku sameeyaan oo fii anfusihinna nafahooda ay ku sameeyaan bilmacruufi wanaagna ay ku sameeyaan iyagoon xadgudbayn wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa kii xogogaal u ah og ee arkaya idinkana abaal marinaya fii maa facalna fii anfusihinna bilmacruuf jalaaludiin asuyuuti waxa uu soo qadarayaa ay min altazayuni waaltacarudi lilkhiaab waa lilkhutaab baan u jeedaa cafwan lilkhutaab yacni waa isqurxinta iyo inay isu bandhigaan kuwa usoo geed fadhiisanaya guurkooda oy u diyaar garoobaan oo isu diyaariyaan oo haweenaydii laga dhintay waxay isbasaasinaysaa oo macnaha ay quruxdii rag loogu talagalay ka dheeraanaysaa oonay u dhowaanayn muddadaa ay ciddadii dhimashada ay tirsanayso oo ama intay uurka caloosha ku sida-a ama afarta bilood iyo tobanka habeen muddadaas quruxdii rag loogu talagalay u dhowaan mayse waa ka dheeraanaysaa taa marka la leeyahayna macnaheedu ma aha inaanay maydhanayn oo aanay subkanayn oo aanay dharka iska bedelayn yacni ciqaabka iyo cadaabka noocaasa shareecadu may saarin haweenka waxa keliya ee laga manciyey way iska bedelanaysaa way iska maydhanaysaa way iska subkanaysaa waxa keliya oo laga manciyey wixii rag laysugu diyaarin jiray iyo quruxdii ragga ee gaarka ahayd oo xinnihii iyo waxa weeyaan udgoonayntii iyo waxyaabihii la midka ahaa indhakuushii iyo yacnii quruxdii dumar ay yaqaaneenee raggooda ay isugu diyaarin jireen ayaa mamnuuc ka ah sababtuna waxay tahay dee in la guursadaa xaaraan ah kol haddii laga dhintay macnaha xaaladan ciddadana ay ku jirto guurkiibaa xaaraan ka ah inta ciddadu ay socoto marka ciddadaa dhexdeeda wixii rag laysugu qurxin jiray way ka caagantahoo uma bannaana marka fa idaa balagna ajalahunna falaa junaaxa calaykum fii ma facalna fii anfusihinna bilmacruufi kol hadday ciddadii dhammaatay dee way is iska diyaar garoobaysaa oo waxay u diyaar garoobaysaa in loo soo geed fadhiisto quruxda waa u bannaan tahay markaa bilmacruufina waxaa loo yidhi xadgudub la-aanoo dee inay tabaruj iyo wax ka mamnuuca ay la soo banbaxdo ma bannaana taa hadday samaysana cidda weligeed ee mas-uulkeeda ah dee waa loo raacaya waana la weydiinayaa ilaahay hortiisa iyo addoommada addoommada hortoodaba ama dadka hortooda labada dhinacba waa ka mas-uul laakiin wixii bannaan een xadgudub lahayn ee macruufa way u bannaan tahay inay isu qurxiyaan iyagoo isu diyaarinaya in loo soo geed fadhiisto kol haddii ciddadii ka baxeen alla waxa u ihi walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma aha nin raggiiyow fii maa kii dembi idinkama saara caradtum aad u sarbeebta aada sarbeebtaan bihi maaga oo min khidbati nnisaa haweenka guurkoodii ah waxaad sarbeebtaan ee guurkii haweenka ah kuma dembaabaysaan aw aknantum ama aad ku qarsataan fii anfusikum nafihiinna haweenkii laga dhintay inta ay ciddada ku jiraan haddaad guurkii u sarbeebtaan idinkoon u sarin kuma dembaabaysaan haddaydan waxbaba u sarbeebin oo laabtuun ku qarsataan in hadhow markay ciddadu dhammaato aada guursan doontaanna kuma dembaabaysaan oo jalaaleynku waxau odhanayaa min khidbati annisaa ay ka qowli linsaani mahalan innaki la jamiila waman yajidu midlaki wa ruba raagibin fiiki tusaalayaashaasuu tilmaamaya oo macnaha sarbeebtii waa sida qofkii intuu haweenaydii soo salaamo inuu yidhaahdo adoo kaleba yaa ku helaya ama ragga ku raadinayaa waa badan yihiin ama waad qurxoon tahay oo qof la guursado waad ku habboon tahay hadallo noocaasa inuu yidhaahdo laakiin waxaa la diidayaa si toosa inuu yidhaa anaa ku guursan doona inuu taa gooyu si toosa u sareexay u caddeeyo ayaa la diidanyay laakiin hadal sarbeeb oo laga fahmi karo way u bannaan tahay ciddii u sarbeebayaa haweenayda lafteeday noqon kartaa weligeedii mas-uulka ka ahaana way noqon kartaa marka haddaad u sarbeebtaan inaad guursan doontaan idinkoon u caddaynaynoon u sarayn ama aada naftiinnuun ku qarsataan inaad guursan doontaan midna ku dembaabi maysaan laakiin waa ayo dadka loo sarbeebi karo ee sarbeebtaa loo banneeyey waa haweenaydii laga dhintay kow waayo iyada odaygii waa ka dhintoo dee usoo noolaan maayo laba iyo tii la furay dalaaqa baa-inkaa baynuuna kubraa ee nin kale inay soo marta mooye dib dambayse aan ninkeedii rajca ugu bannaanayn ee dalaaqa rajcigaa ka baxday labadaasay ku bannaan tahay sarbeebta guurku waayo labadaba midna waaba laga dhintay midna waa baa-ina oo ninkeedii uma noqon karto ilaa ay nin kale soo marto laakiin dalaaqa rajciga ee soo ceshigu ka bannaan yahay adalaaqu marataani kaynu xalay soo maraynay laa tacriidan walaa tasriixan midna kuma bannaana waayo waxaa la yidhi haweeneyda la furay dalaaq la soo ceshan karo waxbay la xukun tahay zawjadii la qabay waayo waxaaba ka xigta raajactukii waan ku soo ceshaday intaasaaba inay reerkiisu noqoto ka xigta marka kol hadday rajci tahay lamana sarbeebi karo lamana sari karo waayo dee lacala allaha yuxditu bacda dalika amra waxaa laga yaabaa berriba ninkeedii inuu soo ceshado walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahaanin oo fiimaa kii dembi idinkama saarna caradtum aada sarbeebteen bihi maaga oo min khidbati nnisaa haweenka guurkoodii ah aw aknantum ama aada ku qariseen fii anfusikum nafihiinna calima allah ilaahay waxa uu ogaa annakum idinku satadkuruunahunna inaad haweenka u sheegaysaan ay bilkhidba walaa tasbiruuna canhunna fii dalik fa abaaxa lakum atacriid ayuu jalaaleenka odhanaya ilaahay wuxuu ogaa inaad haweenka arrinkaa guurka u sheegaysaan oo idaan ka sabri karayn intay ciddada ku jiraan marka waxaa laydiin banneeyey inaa u sarbeebtaan laakiin aydaan u sarin calima allah ilaahay wuxuu ogaa annakum idinku satadkuruunahunna inaad haweenka u sheegaysaan arrinka guurka walaakin laa tuwaaciduuhunna siraa jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha laakiin waxay faa'iidaysaa hadal laga daba tegayo istidraag hadal inta la xusay laga daba tegayo marka hadalkii laga daba tegayey waa hadal laga fahmayo jumlada satadkuruunahunna oon madkuur ahayn laakiin lasoo qadarayo macnuhuna waxa uu noqonayaa ilaahay waa ogaa inaad u sheegaysaan arrinka guurka ee fadkuruuhunna arrinkaa guurkaee sarbeebtaa u sheega oo u sarbeeba walaakin ha yeeshee laa tuwaaciduuhunna haweenkii ciddada ku jiray ha kula ballamina siran guur ha kula ballamina oo ha odhannina annakaa idin guursan doonna macnaha si toosoo caddaana guur ha ugula ballamina iyagoo ciddada ku jira laakiin u sarbeeba ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan mooyaane qowlaa hadal hadalka oo macruufa wanaagsan hadal wanaagsan oo la yaqaan wanaaggiisa inaad tidhaahdaan mooyaane guur si toosoo caddaan ah ugula ballamina oo hadalka wanaagsan ee wanaaggiisa la yaqaanaa waa maxay waa altacriidu bilkhidbati duuna tasriixi biha waa in guur doonkii loo sarbeebo laakiinse aan loo sarin walaa taczimu hagoynina oo hagoosanina cuqdata nikaaxi guurka guntintiisii hagoynina oo macnaha guurkiiba ficil ahaan ha u guntina oo haweenkii oo ciddo ku jira ha guursanina ama walaa taczimuu calaa cuqdati nikaax yacni ha go-aansanina oo ha goosanina oo ha niyoonina inaad guurkii gunudaan markaa hana guntina hana go-aansanina lianna alcasma cala dembi dembun waayo dembi in la go-aansadoo go-aan adag lagu gaadho waa casiime e waa dembi laysku ciqaabayo oo xadiidkii waa garanaysaan ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar nebiga markii la yidhi haada alqaatilu famaa baalu lmaqtuul wuxuu yihi inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi waa casiima ma dilin weli laakiin wuu ku talagalay oo labadii muslim ee seefta iskula baxay ee midkood kow laga siiyo midna uu baaqi noqday labaduba waa finaar baa nebigu yidhi markii la weydiiyey gacanku dhiiglaha garanee kan la dilay muxuu galabsaday wuxuu yidhi isbateella uma dhigane wuu ku taamayey laakiin waa lagaga hormaray uun marka maxaa lagu ciqaabay go-aankuu gaadhay laakiin ma fulin dee marka walaa taczimuu waxay koobsanaysaa hana niyeysanin oo go-aan ha ku gaadhina hana guursanina oo ficil ahaanba guurkii ha u guntina oo lababa waa dembi inaad niyo go-aan ku gaadhaan inaad guursataan waa dembi walow haba guursanine inaad go-aansataan inaad guursataanbana ood gashaanba guurkiina waa dembi labadaba waa manciga waxa weeyaan waa koobsanaysa walaa taczimuu ha goynina cuqdata nikaaxi oo macnaha ha go-aansanina oo ha go-aaminina cuqdata nikaaxi guurka guntintiisii oo macnaha guurkii si toosana ha u guntina hana go-aansanina oo go-aan ha ku gaadhina xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo alkitaabu ayilmaktuubu kii la qoray amase la waajibiye waa ciddadii ajalahu muddadiisoy ka cidda baxasa haweenaydu waclamuu waxaanad ogaataan ana allaha in alla yaclamu uu ogyahay maa fii anfusikum nafihiinna dhexdooda waxaa ku sugan allah waa ogyahay ee faxduruu faxdaruuhu ka digtoonaadoo alla ka baqa waclamuu waxaanad ogaataan ana allaha alle ana allaha in alleh ghafuurun kii dembi dhaafis badan uu yahay xaliimun ee addoommadiisa u dulqaad badan laa junaaxa calaykum dembi korkiina ma saara in tallaqtum haddii aa furtaan annisaa'a haweenkii maa lam tamasuuhunna intaydaan taaban waa sarbeebo macnaha haweenkii in loo tago ama galmadii baa lagu sarbeebayaa masi iyo taabasho oo waa edeb wanaagga qur-aanka wixii laga xishooday inaan afka lagu ballaadhin taabashaa lagu tilmaamay laa junaaxa dembi calaykum korkiina ma saaro ma ahaanin dembi oo ku dembaabi maysaan in tallaqtum haddii aa furtaan annisaa'a haweenkii maa lam tamasuuhunna intaydaan taaban oydaan kulmin oo macnaha dee wax kulana ama ama galma ana idin dhex marin aw tafriduu lahunna awdu waa bimacna alwaawe wa tafriduu walam tafriduu oo aydaan una qadarin lahunna haweenkii fariidatan meher aydaan u qadarin oo jalaaleynku waxaa odhanayaa fariidatan ay mahra fariidaduna waa bimacna almafruuda wax la qadaroo la gooyey oo meher ah oo cayiman weeyi markaa dembi idinkama saara haweenkii haddaa furtaan maa lam tamasuuhunna intaydaan taabanin aw tafriduu lahunna fariidatan walam tafriduu lahunna oo aydaan una qadarin haweenkii fariidatan meher go-anna aydaan u qadarin oo u qoondayn wamaticuuhunna ay fatalliquuhunna usoo qadar markaa fura oo wamaticuuhunna una raaxeeya haweenkii oo xoolo ay ku tamatucaan oo ku ambabaxaan oo faralaaba gacanta ka geliya oo raaxayntu waa xoolo ay ku raaxaystaan oo dee masruuf iyo mariinba u noqdaa looga jeedaa oo faralaab ah oo qalbigooda lagu kabayo mar haddii la furay wamaticuuhunna u raax fatalliquuhunna markaa haweenkii furo oo wamaticuuhunna u raaxeeya oo xoolo ay ku tamatucaan siiya calalmuusici kii loo ballaadhiyey hodanka ahaa korkiisa waxaa qadaruhu inta uu awoodo wa calalmuqtiri kii risiqa lagu cidhiidhiyey caydha ahaana korkiisa waxa ahaaday qadaruhu inta karaankiisa ee awooddiisa ah mataacan ay wamaticuuhunna mataacan usoo qadar ficil nasbinaya wamaticuuhunna haweenkii u raaxeeya oo macnaha xoolo ay ku ambabaxaan siiya weeyaan mataacu waa maa yatamatacna bihi min annafaqati yacni waxay ku tamatucayaan ee nafaqadii iyo waxa weeyaan sakankii iyo malbaskii wixii ay u baahnaayeen weeyi wamaticuuhunna u raaxeeya oo macnaha ambabixiya mataacan raaxayn oo bilmacruufi wanaag ugu raaxeeyo xoolo ay ku tamatucaan siiya marka kol hadday tahay mid la furay oo aan farna la saarin meherna aan loo qadarin sakan dee ma jiro ay joogtaaye waa uun masruuf iyo mariinba waxay u baahnayd ee faralaab adduunyo ahaa in gacanta laga geliyo qalbigeeda lagu kabo wamaticuuhunna mataacan u raaxeeya raaxayn bilmacruufi wanaagna ugu raaxeeya oo yacni qof walba dee iyo karaankiisa iyo awooddiisu intay tahay xaqan cala almuxsiniina raaxayntaasoo xaqan mid sugan ah oo cala almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah korkooda ku sugan kaasi waa weji in mataacanta laga sifeeye xaqan ama ficil nasbinayo loo soo qadaro oo xaqa allaahu daalika xaqan arrinka alla waa sugay sugid cala almuxsiniina kuwa samafalayaasha korkoodaanu ku sugay wa in tallaqtumuuhunna haddii aada haweenkii furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabanin ka hor walxaalna aada furtaan qad faradtum aada u qadarteen lahunna haweenkii fariidatan meher go-an aada u goyseen oo u qadarteen fa nisfu maa faradtum ay fa calaykum korkiinna waxa ahaadoo idinku waajibay nisfu maa shay kala barhkii kaasoo faradtum aada u qadarteen oo hore ugu qoondayseen kala barhkiisaa idinku waajibay ilaa an yacfuuna haweenkii inay iska cafiyaan mooyaan oo meherkiiba ay ka tanaasulaan oo iyagu iska daayaan aw yacfuwa ama uu cafiyo alladii kii biyadihi gacantiisa uu ku sugnaa cuqdatu nnikaaxi guurka guntintiisu ay gacanta ugu jirto ninkii ah wa an tacfuu inaad cafisaan baana haddaad raggii tihiin aqrabu u dhowaansho badan litaqwaa alla ka cabsiga meherkii inaad cafisaan ayaa taqwada u dhow walaa tansaw hana iloobina raggii iyo dumarkii kala tegayow alfadla wanaaggii iyo ixsaankii baynakum dhexdiinna ahaaday wanaaggii iyo walaaltinimadii islaam iyo maxabbadii iyo wanaaggii dhexdiinna yaalle ilaahay dartii iyo diinta ah ku mudateen xadhigii guurku hadduu go-ay tii islaamnimo iyo diineedna yay gu-ina taa yacni ha iloobina wanaaggii dhexdiinna yaallay iyo waxaa isla soo marteen waayo ina allaha alla bimaa tacmaluuna wax alla waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan ee og weeyi idinkana abaal marin doona labadan aayadood waxaa lagu tilmaamay haweenkii mutallaqaadka ahaa laba noocoo ka mid ah aayadda hore waxay tilmaamaysaa almuطallaqatu qabla almasiisi wa qabla atasmiya waa haweenay la furay iyadoon lana taaban wax meherana aan loo magacaabin ilaan waxaa suurowda qofkii marka la guursanayo ama la mehersanayo yacnii meherka laftiisii in la carabaabo iyo inaan la carabaabin labaduba waa bannaantay qadarka meherka oo iyadoon la carabaabin meherku dee waa guntamayaa marka haweenayda la furay iyadoon lana taaban oo ana iyadiyo ninkeedii isba arag meher dhacay mooyaane wax meherana aan loo magacaabin xuquuqdeedu waa maxay laha almutca walaa mahra laha taa waxaa la yidhaahdaa amba bixin bay leedahay la amba bixiyo oo waxoogaa farallaaba gacanta loo geliyo laakiin meher go-an ma leh waxaanay fuqahada u yaqaanaan taa almufawada mufawadaa la yidhaahdaa oo wax go-an oo xadidani ma jira e waa cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu nin iyo awooddii iyo karaankii marka kii xoolo badan leh iyo kii xoolo yarba mid walba wixii ka go-aya wax qalbigeeda uu ku kabo waa inuu gacanta u geliyo taasi markaa waa almuallaqo oo waa ta mufawadada loo yaqaano ta labaad waa almuallaqatu qabla almasiisi wa bacda tasmiya waa tii la furay iyadoon far la saarin ha yeeshee meher loo magacaabay falaha nisfulmahri oo taa hore waxaa la yidhi wamaticuuhunna cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruufi xaqan cala almuxsiniina waana waajib tamtiica iyo mataaca aan bibixinteedu tan dambena waxaa la yidhi wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidatan fanisfu maa faradtum waa kala badh wixii loo magacaabay meherka oo laba kun haddii lagu meheriyey kun bay mutaysanaysaa shan haddii lagu meheriyey labiyo barh bay mutaysanaysaa wahaakada wixii meherku ahaa kala berhkii unbay yeelan kol haddaan la taaban laakiin meherku u magacownaa tanna waxaa la yidhaha almafruuda waayo waa tii wax loo qadaray markaa tan nisfulmahriga helaysa mafruudaa la yidhaah ta waxa weeyaan mutcada helaysana mufawadaa la yidhaah labadubana waxay ka masaysan yihiin inaanay ciddo lahayn oo waxay isaga mid yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuuminaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha famaticuuhunna wasarixuuhuna saraaxan jamiila marka labada midna ciddo tirsan mayso ee midna wixii la awoodunbaa lagu anba bixinayaa midna meherka kala barh bay yeelanaysaa ilaa an yacfuuna inay iyagu iska cafiyaan mooyaane waa haweenaydii oo kaba tanaasusha waxay xaqu lahayd waa tii mafruudada ahayd ee nisfulmaharka helaysay aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaaxi ama inuu cafiyo ninkii guurku gun yacni guntinta guurku ay gacanta ugu jirtay inuu isagu saamaxo iyada la geray oo cafiskeedu waa inay xaqeedii ka tanaasushay taa meherkii maba rababa kala barhkana iska hayso laakiin in ninku cafiyaa waa sidee waxa weeye waxaa markii hore caado ahayd gabadha inay meherka u qadimaanoo marka ugu horeysa meherkeedoo kaamila farta laga saaro marka maadaama nisfulmahri ay yeelanayso wuxuu xaq ugu lahaa kala barh ii soo celi marka aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaaxi waa inuu u wada dhaafo u yidhaha waxba ha ii soo celin waan ku wada daayi sidaa inuu yeelaana afdalahoo wa an tacfuu aqrabu litaqwa waa sidaa marka cafiskii ninku waxa uu ku suuroobayaa waa isagoo meherku hore ugu qadimay waxba ha iiga soo celin yidhaah ee kala barhka kalena hayso sidaasaa taqwada u dhow laakiin hadduu doono dee waa u bannaan tahay kala barh inuu kala soo noqdo walaa tansaw lfadla baynakum aayaddu waxay radinaysaa innaku haddaynu soomaali nahay mar haddii la kala tago waa cowdaahii go-ay oo markaasaa carruurta laysku qabsanayaa reeruhu kala go-ayaan yacni waxaad moodaa dadkeennu mabay fahminba dee labada arrinba allaa jideeyey fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan in wanaag lagu wada joogo iyo in wanaag lagu kala tago labaduba waa sharci marka haddii la kala tago dee waa in wanaag lagu kala tago in la coloobo maaha labadii reer inay kala go-aan maaha ninkii iyo naagtii kala tegay laftoodu colaad iyo cadaawad inay isu qaadaan ma aha ubadkiiyo awlaaddii u dhaxeeyey dhibaatadaasi inay saamaysoy soo gaadha ma aha walaa tansawu lfadla baynakum dad isku xaq yeeshay soo wada dhaqmay muddo wada joogay calafkoodii kala dhammaaday sharafka iyo diintu waxay ku jirtaa uun wanaag in lagu kala baxo oo colaad iyo xumaan iyo caloolxumo aanay iyaguna isu muujin carruurtoodana caloolxumo aanay gelin xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadaha ilaaliya oo xafida oo guud ahaan salaadaha waktigooda iyo shuruuddooda iyo xuquuqdooda u dhowro u oofiya wasalaati salaadiina ilaaliya salaadii alwustaa ee fadliga badnayd waa salaada casare ama salaadaha u dhexaysa dhexdooda ahayd waquumuu istaaga lilaah alla isu taaga markaa aad tukanaysaan qaanitiina xaal aad tihiin kuwa aamusan oo khushuucaya fa in khiftum haddii aada cabsootaan oo col iyo cadow idin galo farijaalan ey fa salluu tukada rijaalan ay raajiliina xaalatiin kuwa lugaynaya aw rukbaanan ay raakibiina ama xaalatiin kuwa gaadiid fuushan kolba siday idinku suurto gasho u tukada lug iyo gaadiid idinkoo saaran kolba midkii suuragala fa idaa aamintum marka aada aamin noqotaan ee colkiiyo cabsidii idinka zuushana fadkuru llaha ilaahay xusa kamaa callamakum siduu idiin baray alla u xusaa maa shay lam takuunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwa garanaya oo kol hadday cabsidii idinka zuushay sidaa horeba ugu tukan jirteen idinkoo u dhammaystiraya shuruuddii iyo arkaantii iyo waajibaadkaba dee sidiinnii hore u tukada ilaan hadda xaalatu daruuraad ku jirteen iyo cabsi kol haddii daruuro laga baxay oo xaaladdii caadiga ahayd lagu soo noqday ilaan xaalatlikhtiyaar iyo xaalatulidiraar way kala duwan yihiine dee asalkii u noqdoo salaadii xaqeeda u oofiya oo u dhammaystira aayaddanna waxaa fasiraya xadiidkii saxiixeynka ku sugnaaya xadiidu zayd ibnu arqam wuxuu yihi kunaa natakalamu fi salaa yukalimu rajulu saaxibahu wa huwa ilaa janbihi fi salaa wuxuu yihi yani islaamka awalkiisii hore markaanu salaada tukanayno ninku saaxiibkii oo ku garab tukanaya ayuu iskala hadli jiray oo la sheekaysan jiray isagoo salaada ku jira wax la isweydiin jiray xataa nazlad waquumuu lilaahi qaanitiin ilaa ay soo degtay aayaddan waquumuu lilaahi qaanitiina fa umirnaa bisukuuti wa nuhiinaa cani ilkalaami markaasaa nala faray inaanu aamusno hadalkiina naloo diiday marka tafaasiir kalea ku jira laakiin waxaa ugu xoog badan kaa xadiidku uu fasirayo uu qeexayo waquumuu lilaahi qaanitiina in looga jeedo idinkoo khushuucsan oo aamusan waayo qur-aan wax lagu fasiro qur-aan baa ugu horeeya waxa ku xigaa waa sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaa kaloo lagu tilmaamay aayadda ku xigtana salaatulkhawfkii oo marka colkiiyo ciidanku ay gacmaha iyo waxa weeyaan faraha la ysla galo ee aanay suurtoobin salaadii waxay lahayd xuquuq in loo dhammaystiro waxaa imanaysaa fataqu llaha ma statactum si alle si a awoodaan ilaahay uga baqa oo haddaad qiblada qaabili kartaan iyo haddaad qaabili kari weydaan iyo haddaad idinkoo lugaynaya tukan kartaan iyo haddaad gaadiidka ku dul tukan kartaan si alla siday ku suurtowdo ayaa loo tukanayaa salaatulkhawfka marka dagaalka iyo waxa weeyaan jihaadka lagu jiro marka xaaladani maca qiblada aan la qaabilayni dee waa xaaladda waxaa fuqahadu ka cabiraan waa xaalatliltixaam marka faraha laysla gale arrintu cuslaato laakiin markaan heerkaa la gaadhin dee waxaa lagu dhaqmayaa aayaddii suuratu nisaa oo waa la isqaybinayaa oo kolba daa'ife ayaa tukanaysa qolana gaadh kay haynaysaa waidaa kunta fiihim fa aqamta lahum salaata faltaqum daa'ifatun minhum macak marka taasi waa xaaladda ay suurtagalka tahay kolse haddii faraha la isugu yimaado dee markaa daa'ifo la qaybiyo iyo qolo gaadh haysa iyo qolo qiblo qaabisho waa laga tegaye si nin walba siday ugu suurtowdu salaada u tukanaya waxaana sii caddaynaya xadiidkii ibnu cumar ee saxiixinka ku sugnaa ee nebigu uu yihi faidaa kaana alkhawfu ashadda min dalika sallow rijaala qiyaama calaa aqdaamihim wa rukbaana mustaqbili alqiblati wagayri mustaqbiliha wa gayra mustaqbiliha kol haddii cabsidu ay sidaa ka adkaato oo arrintu ay faraha ka baxdo waxay tukanayaan iyagoo lugeynaya oo soconaya oo ama waxa weyan lugahooda ku taagan iyaga oo gaadiidka ama rakuubkii fuushan iyaga oo waxa weeyaan qiblada qaabilsan ama ka jeeda si alla siday ugu suurtowdo ayay salaaddii ku tukanayaan xaaladdaa lagu jiro waxa weeyaan cabsidaa adag ee dagaalku u socdo allah waxa uhi wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum xaala idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween aswaajan waa jamcu zawj sida fasiixa ana zawj yuطlaqu cala alrajuli waalmar'ati iyadoon zawjatun ta la gelin oon taada lagu kala saarin ayaa zawj labadaba uu qur-aanku ku iطlaaqaa waana sida fasiixa ah waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo minkum xaala idinka idinka mid yihiin waa raggii oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween iyo xaasas ka tegaya wasiyatan waxaad ku nasbisaa ficil amar ood soo qadarayso oo fal yuusuu ha dardaarmaan raggaasi wasiyatan dardaaran liaswaajihim haweenkoodii ha u dardaarmaan maxayna ha u dardaarmaan mataacan raaxayn xoolo loogu raaxeeyo ha u dardaarmaan ilal xawli ay ilaa tamaami alxawli ilaa sanadku intuu ka dhammaystirmayo xoolo ay ku tamatucaan oo masruufkoodii iyo hugoodii iyo kiswadoodiiba leh waa inay u dardaarmaan gayra ikhraajin ay gayra mukhrajaatin xaal ay yihiin kuwa aan la bixinayn oo beradooda ku sugnaanaya sanadkaasoo dhan halkaana lagu masruufayo jalaalaynku waxa uu soo qadarayaa ay falyuusuu liaswaajihim wasiyatan raggaa la oofsanayaa intaan la oofsan ka hor ile nin weyni wadkiisa waa yaqaanaaye haweenkoodii ha u dardaarmaan dardaaran wa yuctuuhunna hana siiyaan mataacan ay tamtiican xoolo loogu raaxaynayo ila alxawli ay ilaa tamaami alxawl markaa wuxuu odhanayaa ay maa yatamatacna bihi min alnafaqati waalkiswati waxay ku raaxaystaan oo masruuf iyo mariin labadaba ah waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanaya raggaa minkum xaalay idinka idinka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas iyo haween ka tegaya wasiyatan ay falyuusuu ha u dardaarmaan wasiyatan dardaaran liaswaajihim haweenkoodii ha u dardaarmaan oo wayuctuuhunna usoo qadar ficil nasbiya mataacan hana siiyaan mataacan ay tamtiican xoolo loogu raaxaynayo ila alxawli ilaa tamaami alxawli ilaa sanadka dhammaystirankiisa ilaa sanadka uu ka dhammaanayo gayra ikhraajin waa master bimacna ismi lmafcuulo ay gayra mukhrajaatin sida jalaaleynka uu soo qadarayo xaal ay yihiin kuwo la bixinayo kayrkood oo macnaha aan baradooda laga bixinayn ee ay baaqi ku noqonayaan sanadka oo dhan intuu dhammaanayo fain kharajna hadday haddaba haweenkii baxaan ay bacda alciddati marka dee ciddadii sanadku u taam noqday hadday baradii ka baxaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina idinma saaro oo fiimaa kii idinkama saaro facalna ay ku sameeyaan fii anfusihinna nafahooda dhexdooda waxay ku sameeyaan oo min macruufin wanaag ah waxaa markaa uu soo qadaraya jalaaleynku min atazayuni watacarudi lilkhutaab oo macnaha inay isu qurxiyaan oo u banbaxaan oo isu diyaariyaan dadka guurkooda usoo geed fadhiisanaya macruuf iyo wanaagna uu isugu diyaariyaan oo xadgudub aan lahayn wallaahu ilaahayna casiizun kii qaalib ee awooddiisu ay adag tahay weeye xakiiman oo xikmad badan ee shay walba halkiisa ku habboon dhiga weeyaan rabbi subxaana aayaddan waxaa nasakhday aayaddii aynu hadda soo maranay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa oo yacni markii hore ciddada haweeneyda laga dhintay waxay ahaan jirtay sanad dhammaystiran waa mataacan ila alxawli gayra ikhraaj laakiin xukumkaa sanadka waxaa lagu nasakhay oo lagu fudaydiyey aayaddan horeynu soo maray ee ah yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa afartaa bilood iyo tobankaa habeen ayaa xukumka aayaddan lagu nasakhay marka aayaddani waxay ka mid tahay dee aayaadka la nasakhay xukman laa lafdan xukum ahaan baa loo nasakhay oo xukumkan lagu dhaqmi maayo laakiin lafdigeedu mansuukh maaho dee qiraa'adeeda waa laynagu addoonsado ajar iyo abaal baynu ka helaynaa oo musxafka wataa ku taalla waana qeyb uun ka mid ah aqsaamtii naskhiga ee aynu ku soo marray maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw mihliha walilmuallaqaati allah waxau yihi waxaa u sugan haweenkii la furay mataacun raaxayn xoolo loogu raaxeeyo waa ambabixii ama faralaabkii bilmacruufi wanaag baanu ugu sugnaaday xaqan cala almuttaqiina ay xaqa allaahu daalika xaqaa arrinkaa iyo xukumkaa alla waa sugay sugid cala almuttaqiina kuwa alla ka baqa korkoodaanu rabbi ku sugay subxaanahu wa tacaala waxaynu soo maray mutcatu talaaq inay leedahay haweeneyda la furay iyadoon la taaban meherna aan loo magacaabin mutcada inay leedahay waajibna ay u tahay tanna si guud baa mutallaqaadkii loo yidhi walilmutallaqaati mataacun culimmada qaar waxay yidhaahdeen caamka iyo khaaska waa la ysku xambaarayaa oo cumuumka aayaddan waxaa lagu khaas yeelayaa khusuuska aayadda hore oo mutallaqaadka mataaca iyo faralaabka uu u waajibayaa waa kuwa iyadoon la taaban inta la furay meherna aan loo magacaabin ayaa faralaabka waajib uu yahay in wax qalbigooda lagu kabo gacanta lagu laga geliyo oo la siiyo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya waa caamo laakiin kuwaana way u waajibaysaa mataaca in la siiyo muطallaqaadka guud ahaana iyagoo meherkooda qaatay faralaabna in loogu daro qalbiga la kabo waa arrin wanaagsan oo mustaxab ah laakiin waajib ma aha allah waxa u yihi kadalika yubayinu allahu lakum aayaatihi lacalakum tacqiluuna ey kamaa bayana lakum maa dukir axkaamtaa hore lasoo xusay siduu alla idinku caddeeyey oo kale ayaa yubayinu llahu alla idinku caddaynaya lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa lacalakum tacqiluuna likay tacqiluu si aa u garataan oo u fahamtaan xaqa ayaa alla idinku balballaadhinaya oo idinku caddaynaya allah waxau ihi alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt culimmadu waxay yidhaahdaan khitaab kastaoo nebiga lagula khitaabay alam tara waxaan u goobjoog ahayn ru'yada waxaa laga dhigay alru'ya alcilmiya alqalbiya ru'yada qalbiga cilmiga ahoo alam tara ey alam taclam ama alam yantahi ilaa cilmig yacnii cilmigaaga miyaanu soo gaadhin oonad ogaan ilan mar haddaanu goobjoog ahayn basariyadii noqon mayso dee goobjoogba ma ahayn siuu indhaha ugu arkee marka allah waxau idhi alam tara ay alam taclam nebi moxamedow miyaanad ogeyn oo ogaalkeedi iyo cilmigeedu aanu ku soo gaadhin ila aladiina ilaa qisati aladiina kuwii qisadooda kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka baxay walxaal hum iyagu uluufun kumanaan ay yihiin fara badnaanta maxaanay uga baxeen guryahooda xadara almowti liajli xadari almowt yacni waxa weeyi digtooni ay ka digtoon yihiin oo ay ka baqanayaan dhimasho darteed ayay guryahoodii uga baxeen iyagoo kumanaan ah fa qaala dabeed waxa uu ku yidhi lahum iyaga allaahu alla waxa uu ku yidhi muutuu dhinta waxaad usoo qadartaa dee famaatuu dabeed waa dhinteen humma axyaahum dabeed alla waa soo nooleeyey waayo ina allaha alla laduu fadlin waa mid dheeraad iyo deeq u saaxiiba oo cala annaas dadka korkooda gallad iyo dheeraad ku leh walaakina akthara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yashkuruuna ilaahay ma mahadinayaan oo nicmaduu rabbi u galay garan maayaane waa ka gaaloobayaan wa qaatiluu dagaalama oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa u dagaalama oo waclamuu ogaada ana allaha in alle samiicunkii maqal badan uu yahay caliimun ee ogaal badan marka aayaddaa hore waa qiso niman reer banu israa'iil ka mid ah oo markii taacuun iyo wabaa iyo cudur caamihii degaankoodii ku dhacay ka yaacay guryahoodii iyo degaankoodii iyagoo isla geeri waa ka badbaadaysaa marka waxaa la tilmaamayaa arrintaa foolxumadeeda iyo fulaynimadu inaan geeri lagaga badbaadin waayo alla waxa u ihi qul lan yanfacakum alfiraaru in farartum min almowti aw ilqatl waidan laa tumatacuuna ilaa qaliila yacni carar la cararo geeri iyo dil lagagama badbaado oo wixii laguu qoray waa kugu dhacaya ama orod ama joog sunnadana waxaa ku soo aroortay ba xadiidka saxiixeynka ku sugan usaami ibnu zaydna uu warinayay inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam taacuunku wuxuu ahaa cadaab lagu salliday koox ka mid a reer banu israa'iil ama dadkii idinka horreeyey qaar ka mid a waa taacuunka faidaa sama faidaa samictum bihi biardin falaa taqdumuu calayhi waidaa waqaca biardin wa antum biha falaa takhrujuu firaaran minhu marka taacuunkaas haddii aada dhul ku maqashaan meel heblaayuu ku dhacay ha tegina haddii dhulkaad joogtaan uu ku dhacana ha ka bixina idinkoo ka cararaya geeri ama cudurkaas marka waxaan maanta loo yaqaana alxajru sixi ama karantinimeynta caafimaadka haddii cudur caami dhaco dadka uu ku dhaco in la karantinimeeyo ama beledka aan laga bixin dee waa wax hore diinteennu u tilmaantay wax cusub ma aha in laysdhowro oo lays ilaaliyo allah waxau ihi man waa kuma daakani aladii kaasoo yuqridu allaha ilaahay amaahinaya qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu dabeed hadduu sidaa sameeyo ilaahay uu libin laabo lahu isaga wuxuu bixiyey oo hudu qardigay ku dhacaysaa yacni amaahdaa uu baxsaday alla uu u libin laabo adcaafan libin laabyo kahiiratan fara badan wallaahu allana yaqbidu wuu ku cidhiidhiyaa arsaaqadda ciduu doono wayabsutu ciduu doonana waa u fidiyaa wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa un baana turjacuuna laydiin soo celinayaa waxa laga cabiroo lagu tilmaamay amaah waxaad hor ilaahay u hurto maadaama wax ku sugaya oo isagoo intan ka badan aada hadhow u aayi doonto midhihiisa uu yahay kaannamaa ilaahay inaad wax amaahsatay ilaahna amaah iyo siin midna kaagama baahne e waxaa la tilmaamayaa un ajarka iyo abaalka weyn ee ilaahay agtiisa kuugu baaqi ah allah waxau ihi alam tara ee alam taclam nebi maxamedow miyaanad ogeyn ila lmala'i madaxyo weyntii mala waxaa la yidhaha aladiina yamla'uuna alcayn kuwa indhabuuxiska ah ee maalqabeenka iyo madaxda dadku ay u soo joogsadaanee indhahooda buuxiya waayo aslulmala waa waxa buuxa markaa kuwa indhabuuxiska ah waa madaxda ummadda iyo maalqabeennadooda mala la yidhaah marka alla waxau idhi alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn nebi moxamedow ila lmalay kuwii madaxyaweynta ahaa qisadooda ey ilaa qisati lmala kuwii madaxyaweynta ahaa qisadooda miyaanad ogeyn ee madaxdiiyo maalqabeennada ahaa kuwaasoo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ahaa kuwaasoo min bacdi muusa nebi muuse debadii ahaa id wakti miyaanad ogeyn qaaluu ay ku yidhaahdeen linabiyi nebi oo lahum iyaga u sugnaadoo loo soo diray ibcah nebiyahow noo soo saar lanaa annaka melika boqor noo soo saaroo noo keen boqorkaasoo yacni nuqaatil aanu dagaalanna eh ama jawaabu dalab ka dhigo waxay nebigii ku yidhaahdeen ibcah lanaa melikan boqor noo soo saar nuqaatil waanu dagaalamieh macnaha dee inbacaha lanaa melika haddaad noo soo dirto ama noo soo saarto boqor dee nuqaatil waa jawaabu dalabkii eh waanu dagaalami eh fii sabiili illaah ilaahay jidkiisaanu u dagaalami eh qaala waxauu nebigii ku yidhi hal casaytum ma mudantiin in kutiba haddii lagu faral yeelo calaykum korkiina alqitaalu dagaalka allaa tuqaatiluu inaydaan dagaalamin qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lana oo maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatila fii allaa nuqaatila yacnii inaanaan u dagaalamayn maxaa noogu sugnaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa oo waxa naga mancinaya noogu sugnaaday inaanaan u dagaalamin waa maxay macnaha waanu u dagaalami weeyo wax noo diidayaa ma jiro qaaluu waxay yidhahdeen wamaa lana oo maxaa noo sugnaaday allaa nuqaatila fii allaa nuqaatila fii sabiili illaah oo aanaan u dagaalamayn ilaahay jidkiisa aanaan ugu dagaalamayn yacni waxaa noo sugnaaday ee aanaan ugu dagaalamayn ama dagaalka noo diidayaa waa maxay walxaal qad ukhrijnaa na laga bixiye min diyaarinaa guryahayagiiyo wa abnaayinaa ubadkayagiiyo inamadayadiiba falamaa kutiba markii lagu faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii tawallow waa jeesteen ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minhum iyaga ka mid a wallaahu allana caliimun waa kii u ogaal badan bidaalimiina kuwa daalimiinta ah wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii ina allaha ilaahay qad bacatha dhab ahaan wuxuu idinku soo bixiye lakum idinka taaluuta boqorkaa taaluud la yidhaahdo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin soo bixiye melika xaal uu yahay waxa weeyaan boqor melikan xaal uu yahay boqor ayaa ilaahay idiin soo bixiyey taaluud qaaluu waxay yidhaahdeen annaa sideebaa yakuunu ugu ahaanayaa lahu isaga yacni taaluudkan almulku boqortinimadu calaynaa korkayaga siduu boqortinimada uga yeelanaya siduu annaka noo mulkiyaa oo korkayaga boqortinimo ay ugu sugnaanaysaa walxaal naxnu annaku axaqu aanu uga xaqnimo badan nahay bilmulki boqortinimada minhu isaga aanu uga xaqnimo badan nahay oo walam yu'ta aan la siininba isaga waa taaluuda sacatan fidsanaad min almaali xagga xoolaha waxay moodayaan caqlixumadooda in mulkiga iyo boqortinimada iyo nubuwada xoolo in lagu helo qaala waxa uu nebigu ku yidhi ina allaha ilaahay baa istafaahu doorto calaykum idinka korkiina ka doortay oo wasaadahu una kordhiyey bastatan fidsanaan iyo ballaadh fil cilmi cilmiga dhexdiisuu ballaadh ugu kordhiyey iyo waljismi jidhkaba oo waxaa la yidhi taaluud waa min atuulo kaana tawiilan qawiyan wa kaana aclamahum nin dheer oo xoog badan oo ugu cilmi badan buu ahaa wallaahu ilaahayna yuutii waa siiyaa mulkahu boqortinimadiisa man yashaau cidda uu doono wallaahu allana waasicun waa kii ballaadhan ee deeqdiisu ay waasic tahay caliimun ee ogaal iyo cilmi badan marka nimankii lahaa boqor aanu la dagaal gallo noo soo dir ayaa markii loo soo diray dee haddana marmarsiyahoodii halkaa la maray waa reer banu israa'iiloo canaadka iyo cariigsiga lagu yaqaano oo caan ku ah haddana waxay yidhaahdeen kan annakaaba ka xaqleh makanaa boqor noo noqon wa qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga nebiyuhum nebigoodii waxa uu ku yidhi inna aayata mulkihi ninkan taaluud boqortinimadiisa calaamadda iyo astaanta lagu garanayaa waxa weeyi an yaatiyakum inuu idin yimaado attaabuutu sanduuqi fiihi xaal uu dhexdiisa ku sugan yahay sanduuqaasi sakiinatun xasiloonaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wa baqiyatun hadhaa ka hadhay oo mimaa kii ka mida taraka ay ka tegeen aalu muusaa ree muuse iyo wa aalu haaruuna ree haaruun taxmiluhu xaal ay sido sanduuqaasi almalaa'ikatu malaa'igii ay sido xambaarsan tahay inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan oo sanduuqaa inay malaa'igtu idiin keento aathaartii iyo raadadkii ambiyadu ku jirto kaa inay malaa'igi idiin keento waxa idinku sugan la aayatan calaamad ayaa lakum idinka idinku sugan waa calaamad tusinaysa boqortinimada taaluud xaq inay too laydiin soo diray waase goorma in kuntum waa hadda ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya haddaad tihiin macnaha inuun haddaa iimaan leedihiin arrintaasi waa astaan lagu aqoonsado xaqnimada boqornimo yacni boqortinimada iyo mulkiga taaluud waxaa la yidhi markaa nimankan reer banu israa'iil waxay lahaayeen sanduuq ay ku jiraan baaqigii ambiyadii hore waxyaabo ay ka tegeen oo hadhaa ah oo ushii nebi muuse iyo cumaamadiisii iyo kabihiisii iyo alwaaxdii towraad ku taallay jajab ama baaqi ka hadhay iyo waxyaabo noocaas oo aathaartii ambiyada raadadkoogii ah sanduuqu ku jiray haysan jireen sanduuqa waxay culimmadu yidhaahdeen markay dagaalamayaan intay hortooda dhigaan sida raayadii ama calankii dagaalka oo kale ayaa ay ku dagaalami jireen oo markaa waa guulaysan jireen waanay ku xasili jireen macnawiyaadkoodi iyo niyadoodi iyo mooralkana kor bay ugu qaadi jirtay sanduuqa yacni aathaartii ambiyadu ay ku jirto ee ay weheshanayaan markii dambe waa la muquuniyo oo cadow buu gacanta u galay marka waxaa lagu yidhi mulkiga iyo boqortinimada taaluud waxaa astaan idinku ah sanduuqii laydinka qaatay iyadoo malaa'igi sido inay hortiinna soo dhigto taasaa aayad idinku filan aada ku aqoonsataan boqor xaqoo laydiin soo diray inuu yahay dee markii lasoo hordhigayna halkoodii unbay ka miseen oo dee waa cariigsigii iyo canaadkii lagu yaqaanay reer banu israa'iil mimaa taraka aalu muusa wa aalu haaruuna yacni waxaa bannaan aalka in lagu idlaaqo qofka laftiisa sida hadalkii nebiguba abuu muusa alashcari uu ku yidhi markii qur-aankiisa macaankiisii uu dhegaystay laqad uutiita mizmaaran min mazaamiri aali daawuud yacni aali daawuud wuxuu uga jeedaa uun daawuud laftiisa codkiisii qurxoonaa oo kale lagu siiyey marka iminka aalu muusa wa aalu haaruuna waa waxay muuse iyo haaruun laftoodu ka tegeen ee maaha atbaacdoodii ama waa xigtadoodii iyo atbaacdoodii waxay ka tegeen ee sanduuqaa ku jiray ee ay haysan jireen iyagoo ambiyada ka soo gaadhay labadaba oo lagu fasiray allah waxa u yihi falamaa fasala markuu yacni bannaanka ula baxay taaluutu taaluud markuu la soo banbaxay biljunuudi ciidankiisii markuu bannaanka ula soo baxay si uu boqorkii gaalka ahaa ee jaaluud iyo ciidankiisa ugula dagaalamo qaala waxa uu ku yidhi taaluud ciidankiisii la socday ina allaha ilaahay mubtaliikum wuxuu idinku imtixaamayaa binaharin webi ama tog aad ka tallaabasaan oo biyale ayaa laydinku imtixaamayaa oo weliba idinkoo haraadan aada maraysaan oo biyo u baahan laakiin waa laydin jarribayaa waana laydin imtixaamayaa faman ruuxa shariba ka caba minhu webigaas falaysa minii aniga iga mid maaha dayre ayuu iga yahay ba abu taaluud ku yidhi waman axadka lam yatcamhu aan dhandhamin biyahaas toggaa ku jira fa innahu isagu minii anuu iga mid yaho alla ilaah kaasaa igu bannaan oo dagaalka iyo duulaanka aanu wada gelaynaa ilaa man mid mooyaane waxaad ka soo reebtaa faman shariba minhu falaysa minii qofka ka cabbaa toggaa iga mid ma aha ilaa man mid mooyaane oo isagu iga mida waa laga soo reebay kaasoo iqtarafa darsada toga ama webigaa biyihiisa gurfatan hal darsasho oo biyadihii gacantiisa kusoo darsada hal mar fa sharibuu markaa waa cabbeen ciidankii taaluud minhu togii ayay ka cabbeen ilaa qaliila in yar mooyaane intoodii badnayd waa ka dhargeen oo waa khilaafeen amarkii boqorkooda fa sharibuu waa cabbeen minhu togii waa ka cabbeen ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minhum iyaga ka mid a in yar oo mu'miniina mooyaane badankoodii waa baydheen oo waa ka cabbeen allah waxau ihi falamaa jaawazahu markii taaluud uu ka gudbay togii huwa isagoo taaluuda iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la socday la jirkiisa ahaa oo jaawaso damiirka ku asturan ee rafcisan taaluud buu u noqonayaa kan baariskee muuqde maxalu nasbaha yaalaana toga ayuu ku dhacayaa huwa taaluud buu u noqonayaa oo ka mustatirkaa lagu akiday si loogu cadfi karo isamka mawsuul ee ka dambeeya waladiina waayo ka mustatirkaa laguma cadfi karo marka falamaa jaawaza markuu ka gudbay huwa taaluud hu togii markuu ka gudbay huwa taaluud markuu ka gudbay uu ka tallaabay togii taaluud iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa ahaa markay ka gudbeen qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii caasiyey toga kasoo dhargay laa taaqata awoodi lanaa annaka nooma sugnaanin alyowma maanta oo bijaaluuta boqorkan jaaluud iyo wajunuudii ciidankiisa awoodiyo itaal nooguma sugna aanu isaga celinno qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii yadunnuuna yaqinsanaa annahum iyagu mulaaqu llaahi alla inay la kulmayaan waa kuwii aan iyagu ka dhargin toga ee hal mar uun darsadaye waxay yidhaahdeen kam in fara badan oo min fi'atin koox ah kooxda oo qaliilatin yar ayaa halabat ka adkaatay fi'atan koox oo kasiiratan fara badan ama kam badan ah oo badan ah min fi'atin kooxi kooxda oo qaliilatin yar kooxdaa yar oo halabat ka adkaatay fi'atan koox kooxda oo kasiiratan fara badan biidni illaah ilaahay ogolaanshihiisa iyo qadarkiisana kaga adkaatay iyo iraadadiisa wallaahu allana maca asaabiriin kuwa sabra ayuu la jiraa ay binnasri waata'yiidoo kuwaasuu garab iyo gaashaanba alla u yahay subxaanah marka muuminiintii baa yidhi guusha laguma gaadho fara badnaan badanaa koox yar oo ka guulaysatay koox fara badan iimaan iyo taacana kaga adkaatay alla waxau yidhi walamaa barazuu lijaaluuta wa junuudihi qaaluu rabbanaa afriq calaynaa sabraa walamaa barazuu markay u soo banbaxeen waa ciidankii yaraa ee taaluud ku soo hadhay boqol kun bay ahaayeen baa la yidhi waxaana kaga soo hadhay saddex boqol iyo afar iyo toban nin waa tiradii ciidankii beder qaswatu beder intaa yar baa ku soo hadhay taaluud oo la dagaal gashay guushana ay ku gaadheen waayo guushu fara badnaan ma aha wama nasru ilaa min cindi illaahi alcasiizi alxakiim walamaa barazuu markay soo banbaxeen taaluud iyo ciidankiisii lijaaluuta boqorkii gaalka ahaayee jaaluud iyo wajunuudihii ciidankiisii markay u soo banbaxeen si ay u dagaalamaan qaaluu waxay yidhaahdeen ciidankii yaraa ee mu'miniinta ahaa ee boqorka taaluud la socday taaluud waa la ysku khilaafay maadoon wanaagsanaa buu ahaa mise nebi waayo ina allaha astafaahu calaykum culimmada qaar baa yidhi doorashadaasi waa istifaa risaalo loo doorto rasuul baa buu ahaa qaarna waxay yidhahdeen cabdun saalix labadaba waa ley markaa qaaluu waxay yidhaahdeen addoommadii mu'miniinta ahaa ee tirada yaraa ee taaluud la socdaa waxay yidhaahdeen markii la ysku soo baxay rabbanaa rabbigayow afriq ku shub calaynaa korkayaga sabraa sabir allahayow korkayaga ku shub oo wathabbit sug aqdaamanaa lugahayaga allahayow sug oo wansurnaa allahayow nooga hiila calalqowmi qolada alkaafiriina ee gaalada ah fahazamuu waa jabiyeen taaluud iyo mu'miniintii la socotay hum gaalkii jaaluud iyo colkiisii waa jabiyeen oo biidni illaah ilaahay iidankiisiiyo ogolaanshihiisay ku jabiyeen wa qatala waa dilay daawuudu daawuud jaaluuta boqorkii jaaluut ayaa uu dilay oo caado waxa uu ahayd marka laysku soo banbaxo inay sameeyeen wax mubaaraso la yidhaah oo ragga geesiyiinta ah dee nin intuu safkaa ka soo baxo uu yidhaahda yaa ii soo baxaya markaa gaalkii jaaluud oo soo baxay baa daawuud u baxay waana dilay mubaarasa la yidhaah markaa markaa daawuud uu dilayo nebina ma ahayn rasuulna ma ahayn boqorna ma ahayn gadaal baa boqornimo iyo risaalaba loogu nicmayn doonaa waqatala waa dilay daawuudu daawuud jaaluuta jaaluud waa dilay wa aataahu daawuud waxa uu siiyey allaahu alle almulka boqortinimadii iyo walxikmata nebinimadiiba wa callamahu waxaan u baray alle daawuud mimaa kii ayuu xaggiisa wax ka baray yashaahu alla uu doono wuxuu doonona alla waxbuu ka baray oo waxa weeyaan qalabka dagaalada warmaha iyo seefaha lagaga gaashaanto waa la baray wa callamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum fii suurati alambiyaa waxaa la baray dhawaqa shimbiraha iyo xayawaanaadka yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa tayri wa uutiinaa min kulli shay waxyaabo badan baa loogu nicmeeyey waxaana boqortinimada iyo nebinimada daawuud la siiyey nebigii hore markuu dhintay iyo boqorkii taaluud ee uu la socday ayaa isaga ilaahay mulkigii iyo nubuwadiiba uu siiyey waxaana waxaana mulkiga iyo nebinimada uu helay hortii cidi may helin oo ambiyadii ka horreysay ambiyo unbay ahaayeen isagaa u horreeyey wax boqortinimo iyo mulki la ysugu daro isaga iyo waxa weeyaan sulaymaan iyo walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacd walowlaa dafcu llaahi walowlaa dafcu llaah ilaahay reebistiisa ama celintiisu haddaanay jiri lahayn way jirtaaye annaasa dadka uu ku reebayo ama uu ku celinayo ka bedelo bacdahum ay bacda annaas dadka barhkood uu ku reebayo waa kuwooda xune bibacdin barh kale uu ku celinayo waa kuwa wanaagsane haddaanay jiri lahayn inta xun ee diintiiyo dadnimadaba la dagaalamaysa in wanaagsan haddaanu ilaahay ka horgeyn lahayn oo dhibkooda aanu ku celin lahayn hee la fasadad way fasahaadi lahayd alardu arladuba oo kuwaas ayaa dee dhul iyo waxa weeyaan dhul iyo dad iyo dunyaba fasahaadin lahaa walaakina allaha ha yeeshee alladuu fadlin waa mid dheeraad u saaxiiba oo cala alcaalamiina caalamiinta oo dhan korkooda gallad iyo dheeraad ku leh marka xikmadda ilaahay bay ka mid tahay inuu dadka barhba barhkooda kale ka horgeeyo uu ku dafciyo dhibkooda iyo dararkooda oo inta xun uun hadday usoo banbaxaan oo arlada ku gaar noqdaan dee waxba may reebeen dad iyo dunyo iyo dhaqan toona laakiin bixikmat illaah inta xun in wanaagsan baa alla ka horgeeyo xumahooda iyo dhibkooda dadka ka difaacaya oo ka reebaya waxaa jihaadka loo sharciyeeyana waa kaa ciddii xadgudubta ee dabarka goosata in lagu edbiyo oo dib loo celiyo allah waxau uhi tilka taasi lasoo tilmaamay aayaatullah waa ilaahay aayaadkiisii natluuhaa xaal aanu akhriyano calayka korkaaga nebi maxamed oo aanu ku akhriyano markaa tilka ismu ishaaraha iyo aayaatullah waynu isaga khabarno mubtadiya khabar baynu ka dhignay haddiise la idhaha tilka taasi aayaatullah aayaadka alleh ama aayaadka alle ah oo bedel ama bayaan laga dhigo khabarku jumlada natluhaa buu dhici markaa oo tilka taas aayaatullah ilaahay aayaadkiisa ah natluhaa waanu ku akhriyaynaa calayka korkaaga sidii hore ku wad tilka taasi aayaatullah ilaahay aayaadkiisii weeye taa lasoo tilmaamay hore loosoo sheegay natluhaa xaal aanu aayaadka akhriyano calayka adiga korkaaga nebi maxamedow aanu ku dul akhriyano bilxaqi xaqna aanu ku akhriyano ama mutalabisatan bilxaqi xaal aayaadkaasi ay ku dheehan yihiin xaq wa innaka adigu nebi muxamedow la min almursaliina kuwa lasoo diray ayaad ka mid tahay wallaahu aclam